أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax sabti ah qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah ciidamada xuutiyiinta ayaa wax ka yar soddon kilomitir u jirsaday waddanka jabuuti kadib markii ay la wareegeen dhammaan jasiiradaha laga maamulo marinka baabulmandab mid ka mid a saraakiisha maamulka ashaadaladirirka hirshabeelle ayaa ka soo horjeestay in xasan guurgurta uu mar kale cali guudlaawa ka dhigo madaxweynaha maamulka isku magacaabay hirshabeelle wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dowlo sharciga u qabatay wulaadda ka howlgala deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay maamulka islaamiga ee degmada kuntuwaare ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa markas haweenka wax ku baranayaan ka furay deegaanka tawfiiq ee hoostaga degmadaasi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqayn diyaaradaha ruushku ay ka geysteen waddanka yukrain wilaayada islaamiga ee gedo ayaa xarunta maamulka islaamiga ee magaalada ceelcadda ku soo bandhigtay askar toobadkeenayaalaha oo ka soo baxay safka cadowga allah
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
intaasi waxay ahaayeen dhegaystiyaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ay kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada xuutiyiinta ayaa wax ka yar soddon kilomitir u jirsaday waddanka jabuuti kadib markii ay la wareegeen dhammaan jasiiradaha laga maamulo marinka baabulmandab sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen camaar cabdulqaadir dagaalyahanada xuusiyiinta ee ka dagaalama waddanka yemen ayaa sii xoojiyey gacanku hayntooda marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab maalin kadib markii ay la wareegeen magaalada istiraatiijiga ah ee mukha wararka ka imaanaya yemen ayaa sheegaya in kumanaan ka tirsan ciidanka xuusiyiinta ay saldhigyo ka samaysteen jasiiradaha maayuun iyo dubaab oo kaabiga ku haya xeebaha dalka jabuuti war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda isugu yeertay ansaarallah oo ah garabka siyaasadeed ee xuutiyiinta ayaa lagu sheegay in ay tamiiniyeen marinka baabulmandab ayna ciidamadoodu sugayaan ammaanka maraakiibta ganacsiga ee isaga kala goosha marinkan muuqaal uu baahiyey telefishinka rasmiga ah ee ku hadla afka xuutiyiinta ayaa muujinaya dagaalyahanada oo gaaraya jasiiradaha maayuun iyo dubaab islamarkaana kormeeraya xarumaha lagala socdo dhaqdhaqaaqa gaadiidka badda tani ayaa ka dhigan in xuutiyiinta ay qiyaastii labaatan iyo shan ilaa soddon kilomitir ay u jirsadeen xeebaha waddanka jabuuti ee dhacageeska qaaradda afrika dhinaca kale maraykanka ayaa ganafka ku dhuftay codsi uga yimid dhaxal sugaha sacuudiga oo ahaa in uu duqaymo laayaan ah ku qaado xuutiyiinta qabsaday baabulmandab shabakadda aksiyos oo soo xiganaysa mas-uul ameerikaan ah ayaa sheegtay in taraam uu dhaxal sugaha sacuudiga u sheegay in uusan diyaar u ahayn ka qaybgalka weerar ka dhan ah xuutiyiinta yemen mahadsanid camaar mid ka mid a saraakiisha maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay hirshabeelle ayaa ka soo horjeestay in xasan guurgurte uu mar kale cali guudlaawa ka dhigo madaxweynaha maamulka isku magacaabay hirshabeelle walaalkeen saadaq muumin ayaa warbixinta warkan eegaya khilaaf siyaasadeed ayaa mar kale ka dhex qarxay kooxda ridada soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ashahaada la dirirka ah ee hirshabeelle yuusuf dabageed ah oo ku magacawnaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa ku eedeeyey xasan sheikh inuu ka baxay dhammaan ballamihii uu horay ula galay isaga oo ahayd inuu ka dhigi doono oo madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle isagoo ka hadlayay akulan ka dhacay magaalada muqdisho ayuu faahfaahin ka bixiyey akulan ka dhex maray isaga iyo gurguurte wuxuuna xaqiijiyey in kooxda ridada soomaaliya ay kaarka madaxweynenimada maamulka hirshabeelle ay siisay cali guudlaawe shalay anugu waa iskala jiro wuu soo wacay awal saddex saac ii imaado wuu yidhi xalaan u tegi waa waa yaabay waa yaabay horta bugaan u tegi madaxweyne bugaan u tego ila hadlay horta waa yaabay aniga sidaydaba qodujeenaan ahay qof weynu inuu been sheegi karo uma qabo iska dhaaf ahaaladiise inuu ka bixi karo uma qabo waxaan la yaabay marka ninkii aan aaday niman ahayn aan hala u tegin aniga waxaan u qabay marka uu ii yeeraay waxaan u qabay madaxweyne si gaar ahaan ayaan dhaweed ula kulmay markii guddigu ka soo tegay waxaan idhi madaxweynaha isiniyahow madaxweyne ku-xigeenkii ka horreeya madaxweyne noqdee farmashi badanaa ka haayaa labada gobolna duqaa ka ahee madaxweynaha isiyaa waa ballanoo waa ku waa qarsanay dad madaxweynuhu gooshalay keligiisa soo wacay waxaan u qabay inuu leeyahay madaxweynihii aan ku siina madaxweynihii aan ku siina reer hirshabeelle ku hogaami meelaha wax ka jirjiraanna gacanta soo wada mari shaqadiina la wareeg saacadda saacaddaas kaarkiina waa ku haya walaaana kala filaynayna kala kulmo walaa in nin fiyoobu dhihi karo oo nin ahaluhu dhihi karo oo nin mas-uulahoo madaxweyne soomaaliyeed hu dhihi karo aanan aniga u qabin aniga uma qabin doqodnimadayda ahaana ma aqaan laakiin wuxuu xalay yidhi inuu inuu madaxweynuhu leeyahay ballankii reer abtigay waa ka baxay inuu leeyahay cabdulaahi sambalool sheetaliyihii hore ee sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa isagana sheegay in xiisada siyaasadeed ee ka jirta ah hiiraan iyo shabeellada dhexe ay halis gelin karaan jiritaanka maamulka shahaadala dirirka ah ee hirshabeelle arrintan ka taagan magaalooyinka beledweyne iyo buulaburte ayaa mar kale xasan gurguurta lugaha u gelinaysa khilaaf siyaasadeed oo hor leh mahadsanid saadaq wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dowro sharciga u qabatay walaada ka howlgala deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxay ahayd dowro sharci ah ogaasinkeeda uu lahaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay loona qabtay wilaadda maamula deegaanada hoostaga magaalada baydhabo dowradan ayaa looga gol lahaa in lagu dhiso wacyiga iyo fahamka sharciga ee mas-uuliyiinta iyadoo sidoo kale diiradda lagu saarayay hagaajinta iyo xidhiirka wada shaqaynta ee mas-uuliyiinta iyo bulshada ay u adeegaan dowradan ayaa loogu magacdaray siciid ibnu caamir taasoo socotay muddo saddex maalin oo xidhiir ah munaasabadii gebagabada dowradan oo ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ka qaybgalayaashu waxay bogaadiyeen muhiimadda dowradan iyo doorka uu ka qaadan karo xoojinta maamulka wacyiga bulshada iyo wada shaqaynta mas-uuliyiinta iyo dadka muslimiinta mas-uuliyiinta ka faa'iidaysta dowladda ayaa lagu baraarujiyey muhiimadda ay leedahay inay si wanaagsan u fahmaan howlaha maamulka islamarkaana bulshada ay loo macaamilaan si waafaqsan shareecada dadkana ay ku dhaqaan cadaalad iyagoo sahay ka dhiganaya dulqaadka waa kuwan qaar ka mid ah raggii wilaadda ah ee ka faa'iidaystay dowladda oo ka warbixinaya wixii ay faa'iideen maylaan gebagebahay dowladan oo la magacaabo saciid ibnu caamir saxaabigii jaliilka ah radia allaahu ardaahu magacaas lankadari dowladaas ayaa lahaneen gebgebahay fadlilaahi alxamdi muddada hatada dowladan in socotay gebagebidii ilaa hadda walaa share una ka helnay wal ilaahay laylan sheegada koro ilaahay lanka xamdii koro may wahataasu ilaahay olmadii una alxamdulilah intaas juhdeeni biyaasi aakhiradii allahan gajaazi cumrajoona ahla dheeray unuuna dadkii kelimadii lan sheegay ummad intaas ku badan geysiday ilaahaynan ka dhowaatay waana ka camal faleen allahana waala insha allahu tacaala ilaahay tabaaraka wataala nin suurgeliyey jirsadan iyo kulankan wanaaga badan ilahay nin suurgeliy noqabadii malaagyadii macalimiintii mashaaikhdii meel ilaahay tabaaraka wataala nisakaysheeni ilaahagaasaan kama hadiyaan intaas kadib kolley isiin hadda ka dhawaaji dowro muddada socotay oo wilaadii tuulooyinkan aan socotay iyo antaranin kahaay dowladaas oo ilaa kontameeye ashar ka bahaayan oo muxaadaraad e sawlalka inshaari azuhdu say ka jarta alshucuuru bilmas-uuliya kumadata alcadaala kumadata alamaana kumadata intaas iyo anka badan iyo dowladii iyo ka bahaasi andababaniga socotay dowro oo diin ah liin gobolka tuulooyinka tiradoo diirasi lix tuul imeelaha dowr baan idin socotay jisaakumullahu kheyr dowladaasna maybahay magaasha saaciid ibnu amrahay marbaybalanaha jisaakumullahu kheyr way ninin akhriyey dadkii gaad ilaahay noo weelo tan kale oo la sheegay sada wadaadada ka dhawaaqayan baybalanaha sama wadaan ugu dambeynna salaadiinta iyo malaaqida wilaayada islaamigaha ee baay ayaa bogaadiyey dowladan sharciga ee loo qabtay wilaada deegaanada hoostaga magaalada baydhabo marka koowaad maybaa dhowaayayihi sida wanaagga le qaabka leho quruxda badan wilaayada iyo maamulli qudacde amase qeybo muxaafadada baydhabo oo muxaafadooyinka kuwiin kowka magaalada baydhabo lama dharta iyo kufadheedo afarta dhina kushaal jaraan maylahay rege liinqeybiye oo maamulka liinkuwada waali wilaada liinkuwada waali iyo qaabka liin maamuli wilaayada iyo maamuli ini hadhowaayaan insha allahu tacaala may baa lahaa ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyaadkaas iyo ammaanaadkaas culeysyada badan lasiin dhiibi ilaahay subxaana wa tacaala sida meelo xaqa ee nkatoosan allaha siin waafajiyo waan allaha siin ka kaalmayo garabkiin ka galowya siin laha xafladan uun hataa ku qeyb galnay oo salaadiinta midown ahna eyo wilaada iyada han dhowaayana maylana haddii un afka salaadiinta ka hadalaano ha dhowaadasan lana cadaalad iyo walaalasan baraayo dowlad inta lasiinka furaysiin baa sheega ay taan cadaalad inaysan ka dadaalaan in dadka isan xaalado hosha la socotaan amniga inaysan ku warqabtaan inaysan macnaha xelka lasan saari lasiinka dhiibi in gudutaan taasaasinka la dardaarmaan una hotoy wallaahi asinka ogayna laakiin sii ka adka yahay taasaasan lana ragii barnaamijkan haqaban qaabiyey soobiyana iyada an mahadsantiin waana ka dadaaleen mabalanaha hadhowaayana eed iyada hadhowaayana mabalanaha waaliyaalkii usugnaayeen horta usugnaayeen mabalana hadhowaada sanglan horta kow mado horeed meesan lana hadhowaada dalkii horta baysan roogdan dadkiisan horta ku dhalatan dhagansho iyo maamulsho isiim hortaba gorodaasan ha ka dhowaada sanglana taas kadib ununa maba diyaar sanglana inun siin kala shaqayna jaho walbo isin shaqan ku baahantii inun siin kala shaqayn intaasa ununa diyaar sanglana isiina meel siin ku baahanyaha shacabkii iyo bulshadii maba siin ku baahanyiina walbarashadii iyo amniga iyo ilaahay marsiyaha dugsiyadiyo iyo nidaamaad iyo dhammaantiyo in isin hagaajidaano ka dadaalana lasiin ku baahanyi dowladan sharciga ee loo qabtay wilaada deegaanada hooseg magaalada baydhabo ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo aqoonta mas-uuliyiinta deegaanadan si loo horumariyo adeegyada bulshada loona hagaajiyo xiriirka u dhexeeya maamulka iyo dadweynaha maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaare ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa markaas ay haweenka wax ku baranayaan ka hirgeliyey deegaanka tawfiiq ee hoosega degmadaasi walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya waxay ahayd xafladda lagu furayey markaska umusuleem kaas oo laga hirgeliyey deegaanka tawfiiq oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose markaska waxaa loo furay dadka muslimiinta ee ku nool deegaankaasi gaar ahaan haweenka ku nool deegaanka sidoo kale waxaa wax ku baran doono dadka kale ee waaweyn ee ku nool deegaanka sida ay noo sheegeen maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaar ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose halkii lagu furayey markaska umusuleem ee laga hirgeliyey deegaankaasi waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka deegaanka iyo bulshada qeybahooda kala duwan oo si weyn ugu faraxsanaa inay helaan markas lagu barto culuumta shareecada oo ugu horeeyo qur-aanka kariimka iyadoona sidoo kale ay goobtaasi hadalla ka jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada oo goobjoog ka ahaa halkii lagu furayey madarasada cusub qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ka hadlay xafladda furitaanka markaska cusub ee deegaanka tawfiiq ayaa sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in deegaankooda laga hirgeliyo goob lagu barto shareecada islaamka maanta waxaan u fadhinaa xafladdan oo qiimaha badan oo juhdi iyo dadaal badan la geliyey waxaan rabnaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado maanta inaan ku furno markas magaciisa waxaa la yidhahdaa markas umusuleym waana waa markas cusub oo maanta la rabo in xafladiisa u fadhinaa insha allahu tacaala mahadsan ilaahay kaniin suurta geli in oo meelan oo madrasada laka baradaaw una qaban qaabino bacdamaa walooyada ka maasan ninka walaalka oo cabdilaahi juhdi badan iyo dadaal badanga geli insha allah isuuna ajar iyo xasanaad iyo kheyr badan allaha siiyo unuuna mirgaskan uunu dhisnay hati kheyrka badan leh haani dadsho iyo alxamdulilaah nimaan aqoon lahayn waxaa layidhi aqoon la-aan waa iftiin la-aan nimaan aqoon lahayn wax uu yahay male insha allahu tacaalaa haddana waxaan jecelnahay inaan camirno rag iyo dumar shabaab iyo shayuukh inaan isugu keegno gebdhaha aan wax ku barno insha allahu tacaalaa ilaahi hadduu anugu garab galo meeshaan hadda waxaan u fadhina waxaa waaye xafladdii markaskan oo meeshaan lagu dhisay ilaahay noo suurogeliyey oo ma aragtay dadaal badan iyo juhdi badanna lagu bixiyey waxaana dadka meesha jooga oo soo xaadirina waxaan sheegayaa meeshaan annagaa dhisanay walaayadana waana u kaalmaysay waxaana dadka oo inay wax ku bartaan la rabana annaga waaye dadkeenna waay deegaankeenna waay maalmihii lasoo dhaafay maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaarey oo ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa waday ololo kala duwan oo dadka muslimiinta lagu barayo diinta islaamka waxaana qayb ka ahaa furitaanka goobo lagu barto shareecada islaamka iyo dowraad kala duwan oo loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmadaasi mahadsanid dhuubow khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeyn diyaaradaha ruushku ay ka geysteen waddanka yukrain walaalkeen nuur cali warsame abuusheybe ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhintay lix kalena isbitaalada ayaa loo qaaday kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushku ay weerareen laba xarumood oo shidaal oo lagu iibiyo oo ku yaala caasimadda ukrein ee kiyef duqeymahan ayaa dhacay aruurnimadii jimcaha iyadoo labada xarumood lagu weerareeyo muddo ku dhow toban daqiiqo gudahood waxayna ku kala yaalaan degmooyinka oblosyanko iyo dnibrovisky ee magaalada caasimadda ee kiyef duqa magaalada kiyef ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay goobta weerarka halka qof kale uu ku geeriyooday isbitaalka lix qof ayaa dhaawacyo kala duwan soo gaaray waxaana loo qaaday xarumaha caafimaadka mas-uuliyiinta ukrein ayaa dadka uga digay inay tagaan xarumaha shidaalka marka ay dhawaaqayaan siiriyaasha digniinta weerarada cirka maadaama goobaha shidaalka ay ka mid yihiin meelaha ay weeraradu bartilmaameedsan karaan weerarada xarumaha shidaalka ayaa muddo bilaa ah ka dhacayay meelaha u dhow jiidaha dagaalka ee bariga iyo koonfurta ukrein hase yeeshee mas-uuliyiinta ukrein ayaa muddo dheer ka digayay in weeraradu ay gaari karaan kiyef taas ay ku tilmaameen xeelad lagu cabsi gelinayo bulshada weeraro kale oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ee ruushka uu ka geystay ukrein ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaceen meelo u dhow xarun ganacsi oo ku taala baflohard halkaasoo ay ku dhinteen shan qof lixdan iyo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen magaalada zaborojiya hooyo iyo wiilkeeda ayaa sidoo kale ku dhaawacmay kadib markii diyaarad aan duuliya lahayn ay ku dhacday dhismo dabqiic ah iyo xarun ganacsi wasiirka arrimaha dibadda ukrein ayaa jimcihii ku dhawaaqay maalin baroordiq ah isagoo ruushka ku eedeeyey inuu si ulakac ah u weerarayo goobaha ay dadka rayidka ah ku nool yihiin si cabsi loogu abuuro bulshada dhanka kale ukrein ayaa iyaduna qaaday weeraro ballaaran oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ah gudaha ruushka wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay soo rideen toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo lagu weeraray lix iyo toban gobol oo ruushka ka mid ah gobolka tula oo koonfur ka xiga gobolka moscow waxaa lagu soo waramay in laba qof ay ku dhinteen saddex kalena ay ku dhaawacmeen ruushka iyo ukrein labaduba waxay diidaan inay si walakaca u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah iyadoo dagaalka uu galay sanadkiisii shanaad islamarkaana labada dhinac ay maalin kasta isdhaafsanayaan weeraro gantaalo iyo diyaaradahaan duuliyaha lahayn mahadsanid abushayba ugu dambeynna dhegeystayaal wilaayada islaamiga ee gedo ayaa xarunta maamulka islaamiga ee magaalada ceelcadda ku soo bandhigtay askar toobadkeenayaalaha oo ka soo baxay safka cadowga allah walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya muxamed xasan iyo mukhtaar cabdi maxamed waa laba askari oo taa'ibiin ah askartan oo ka kala tirsanaa maamulka jubbaland iyo maleeshiyaadka kooxda radada soomaaliya ayaa waxaa dhowaan iyagoo taa'ibiin ay soo gaareen degmada ceelcadde kuwaas oo ay toobadda u qabteen maamulka islaamiga ee degmadaas waa laba askari oo taa'ibiin ah kuwaasoo ka kala yimaaday degmooyinka garbaharey iyo degmada ceelwaaq waxayna ka kala tirsanaayeen maamulka jubbaland iyo maleeshiyaadka kooxda radada soomaaliya iyagoona muddo la shaqaynaya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxa iyagoo taa'ibiina lagu soo bandhigay degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo askartan taa'ibiinta ayaa ka warbixiyey qaabka ay ugu biireen maleeshiyaadka murtadiinta iyo maraaxisha ay soo mareen inta ay ku jireen safka cadowga waxayna ka warbixiyeen qaabkii loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadooda safka cadowga ay uga soo tageen magacaygu maxamed xasan baliiraa waxaa joogaa degmada ceelcado degmada liiraa ceelwaqo muddo sanad baa ku jiray ceelwaqa ku qaatay ceelwaqa aga bir jubbaland ka tirsanaa adii mushaar ma jirin marka maxaa la jiray inay aada u baxaysho u fiicantay maa umalaynayo xoogaa hadambana waa ilaa adkaatay maxaa la dhihi jiray xorriyaddeeda hor iskaaga laabtaan yaa go-aasa may wax dagaal oo ka qayb galay ma jiraan marka darwash jubbaland baa ka tirsana saaxiibada waxaa leeyahay maxaa la dhihi jiray xorriyaddiina usoo laabto mukhtaar cabdi maxamed oo jooga degmada alcad ka imaada degmada garbaari waa lix bilood joogo waxaa ka aaminsanaa meeshan marka aad tegta mataqaanaa waxyaaba badan oo wax adi kaaga soo baahan oo ku anfacay oo ka faa'iideysaa jira marka waxay anfacay iyo waxa mataqaanaa aan mataqaanaa hadda horumar aan ka gaarahay inaysan jirin darteeda waa arkay sida darteeda aga soo baxa ragga saabida meesha jooga hadda waxaan dhihi lahaa xornimadooda shaqooyinkooda horena un hadda ay dib u sii raacaan xornimada dib u qataan haddii aan ku dhiirigelinaya wallaahi si afilin oo kalsooni badan oo aada u faal lagu soo dhaweeyo wilaayaadka islaamiga waxaa si raxraxana u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona dhowaan sidan oo kale degmada celcadee lagu soo bandhigay askar taa'ibiina kuwaas oo ka soo baxayay safka murtadiinta kuna soo biirayay safka muslimiinta mahadsanid cazaam warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu